Gudoomiyaalka Gobolka Saaxil iyo degmada Buulaxaar iyo mas'uuliyiin kale oo ku shal tirsan Wasaaradda Xanaanada Xoolo iyo Horumarinta Reer Miyiga gobolka iyo degmadaasi ah ayaa waliba kormeer ka sameynaya deegaano badan oo hooseeya degmada Buulaxaar taasoo ujeedkeedu yahay sidii ay walan ogaadi lahaayeen reer miyiga meelaasay xoolo ka dhaqdayeen. Gudoomiyaha Gobolka Saaxil inta uu deegaanada maraya ayaa waliba uu xog wareysi la sameeyay shaqaale ku dareeri Wasaaradda Xanaanada Xoolo iyo Horumarinta Reer Miyiga isagoo walkuweydiiyay xaaladda iyo nafaqeynta. Isku duwaha Wasaaradda Xanaanada Xoolo Gobolka Saaxil Cabdiqaadir Axmed Cige waliba uu sheegay in gobolka iyo rogaga shaqaale ku tirsan wasaaradda haanas oo ku shaqeynaya daryeelka xoolo.
tiimka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo anigoo ah isduwihii gobolka saaxil waxaanu qayb ka hayn wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka saaxil cali cabdi cabdilaahi taasoo markaasi lagu kuurgelayo xaaladda caafimaad iyo deegaan ahaan iyo dad ahaanba ee degmada bulaxaar waxaa sharaf noo ah inaannu markaasi ku kulannay amaanu joogno tiimkii xanaanada xoolaha oo ilaa shalay iyagu magaalada ku sugnaa ooan ugu tala galnay in muddo laba casho ah ay magaalada markaasi u shaqeeyaan oo wixii xooluhu ay ka xanuunsanayaan ay u daweeyaan sidai caadiga ahaydee wasaaradda markaa deegaan wax cabasho ay ka yimaadaan ama deegaan laga soo sheego xoolo inay daaweyn u baahan yihiin ay u soo bixi jireen marka waxaa noo sharaf ah iyadoo maanta guddoomiyihii gobolka saaxil iyo madax kale oo ka mida gobolka saaxil aanu markaasi qayb ka nahay oo annagoo kormeerkii shaqo ku jirna aanu la kulannay tiimkii wasaaradda xanaanada xoolaha oo markaasi iyagu shaqadoodii ku guda jira marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan jecelahay dowlada wixii markaasi ay tiimku ka gaadhsiin waayaan in markaasi ay ugu sii shaqayn doonaan oo dadka deegaanka ay ugu sii daweyn doonaan kalkaaliyayaasha xanaanada xoolaha kuwaasoo hore ay wasaaradda ugu soo tababartay iminkana loo dhiibi doono oo aanu ku wareejin doono dawada wixii baaqiya hadhay si deegaanka kolba wixii markaasi u baahda in xoolaha loo daaweeyo waxaanu ku mid ee shacabka ka nool deegaanada ku tirsan degmada buulaxaara yaa kuma hadnay daaweyntii iyo daryeelka lan sameeyey xooloosho
waa aragtaan inuu noogu yimi dhulkii oo barwaaqa iyo xoolihii xeryahooda ku jira iyadoo laga gungaadhayo wixii jira magaalaan soo maray suurtogeli weydeen laakiin xeriyaa la isugu yimi annagaa taagan xeridii geela waa lagu daweeyey baaqiga waxay u taagi waayena dee waxa u jooga tiinkii caafimaadka loo tababaray ee u taagnay awalba joogay waxaanu leenahay dawladdaannu mahadnaqaynaa guddoomiyahaannu mahadnaqaynaa xanaanada xoolahaannu mahadnaqaynaa ilaa haweyne khaalaqa waanu mahadnaqayn dee waanu salaamayo gudoomiyaha gobolka saaxil cali cabdi cabdulaahi oo useena meelasayah ku hadali yo sheegay in daaweynta iyo nafaqaynta xoolo iyo etato muhiim e
annagoo la soconnaa aynu heliyaan isduuhii wasaaradda xanaanada xoolaha baanu waxaanu booqasho ku nimid ama aanu safar ama aanu hawl shaqa ugu soo baxnay xoolaha ee ku hareeraysan magaalada bullaxaar oo ka mid yahay geelani taasoo ilaa shalay geelinkii dambaba iyaguna ay ka shaqaynayeen marse aad arkaysaan xoolihii xeraysan baanu nimid wixii dawo u baahnaa dawadii baa la siiyey tiimku ilaa maanta iyo berriba uu ku sii jiri doonaa deegaanka qolada tababaran ee wasaaradda ka tirsan halka joogtaa runtii dawada aanu ku wareejin doonaa iyagaa qaadi doona iyagaa adhiga iyo geelaba gaari doona wixii dhiman hawl fiican baa noo qabsoontay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guud ahaan dadweynaha degmada bullaxaar hadday tahay maamulka iyo iyo hadday tahay dadweynahaba oo runtii shalay si weyn noo soo dhoweeyey